Dhismayaal kun casri ah oo lagu hirgeliyay waqooyiga magaalada Hargeysa iyo weliba lanka Galgalka ay konton qoysniyo deegaan fulintiisa weliba isku kaaliday hay-ada Zamzam Foundation iyo hay-ada Al-Najaada munaasabad lakadaa furaay waana xarga lagu jaraay dhismayaalkasi iyo weliba ku qeyb galay wasiirka arrimo gudaha somalilan oo si rasmi a xargan ku jaray dhismayaalkii weliba mas-uuliyiin kala ongoreyntii weliba munaasabada ku hadlay guddoomiyaha guud ee hay-ada Zamzam Foundation Shucaab Cabdilatiif Sheekh Bashiir usoona faahfaahin kubiyay dhismayaalka guryaal kun iyo weliba ciidalanka talgalaya saad arkaysaan duulada hadda aan fulinay dhismaheeda qaybta koowaad ee dhammaatay waxay ka kooban tahay konton guri konton guri oo loogu talagalay konton qoys inay degaano guri kasta wuxuu ka kooban yahay saddex qol guri kastaba wuxuu ka kooban yahay saddex qol iyo masquul iyo kitchen iyo balankoon ayuu ka kooban yahay runtii waa villo yar oo quruxsan oo qoyska si wanaagsan ugu filan sidoo kale saad arkaysaan tuulada waxay leedahay maraafiq ayay leedahay waad arkaysaan ceelka riiga ah ee hortayna ku yaalo oo tuulada biyisiinaayo waad arkaysaan beeraha tijaabada ee halkan loogu talagalay garoomada ciyaaraha iskuul weyn xarun caafimaad suuq iyo maraafiq kale oo kala duwan iyo masjidka runtii maraafiiqdaas oo dhan waxaa loogu talagalay dadka degan tuuladan iyo dadka kale ee hareeraheeda degan inay ka faa'iidaystaan waa fursad aad u qiimo badan oo runtii dadkan ay nasiib ay ugu yeesheen jamciyadda najaa alkhayriya oo runtii hooshaan ayada maalgelisay aad ayaan ugu mahad celinayaa dadka ka faa'iidaystay oo runtii oo loo doortay loo soo xulay inay degaano halkan runtii waa dad mudan oo dowladda hoose ee somalilan caasimada hargeysa iyo zamzam foundation ay iska kaashadeen sidii loo soo xuli lahaa waxaan rajaynaynaa dadkii ugu mudnaa inaan usoo xulnay sidaa darteed dadka waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay ka faa'iidaystaan guddoomiyaga deegaanka guryala ku dhisi maxamed xasan muuse yaa dhowa ay dadka hadegahay guryo waxaa kaloona mahad celinaya hay-adda khayriga ah ee najad foundation ee kuwait waxaan markaa ku soo koobaya mahadnaqayga dhammaan waxaan u mahad celinaya cid alla ciddii ka qayb qaadatay barnaamijkan waxaan maanta doonaya halkan inaan ka tilmaamo kelmad soo dhoweyn ah oo aan ku soo dhoweynayno walaalahayaga lagu qoray guryaha ee nala soo jaaroobay ee degaankan camaray idinkana waxaan leeyahay allah idinka dhiga kuwii si degan oo khayr leh oo nabadgelyo leh oo horumar leh halkan uga faa'iidaysta ka dambeyntii wasiirka arrimo gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaan mahadnay iyadoo isku kaaladeen dhismo guryaal kunlanka talgalay qoysas danyare waxaan noo mahadnaqaynaa walaalaheenna dalka kuweyt uu madaxda ka yahay boqorka salaal iyo hay-adda najaad ee mashruucanay nala fulisay aada iyo aad bay u mahadsan yihiin hay-adda waddaniga ee samsam ee hayadan iyaduna fulisayna aad iyo aad bay u mahadsan tahay mashruucan oo mashruuc aad iyo aad u wanaagsan oo ballaadhan waynu arkaynaa goroomadiisii cayaaraha waynu arkaynaa beerihii oo halkana konton qoys baa hadda intii qaybtii ugu horreysay la soo dejiyey hadda iminka halkan dabadeenna taagan waxaan rajaynaynaa hay-addu inay intii kalena ay iminka sii ballaadhiso munaasabadda kureed weliba qoysaskii nasiibkan heli dhismayaalka laga wareejiyey furyaalka guryaal show